So precious. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbac ah afar labaatanka bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan
qodobadaad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wiil dhallinyaraa oo magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey xarun soo saarta cabitaanada laga sameeyo khudaarta ka soo baxda dalka noocyada cabitaanka aan dadka u shiido waa baamiyihii waa babaygii waa qarihii waa tufaaxii liin macaantii kaarootadii qajaarkii liinbalbeelmo cambihii qarihii batiikhii waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo boosaaso ka sameeyey dukaan lagu iibiyey oo keliya dharka loo yaqaano guudheeda kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa rugiyo ubax ban sidaa dushadan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin helaa markaas hore waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay kadib markii uu dhulgariir lixaadkiisu uu ahaa toddoba dhibic afar cabirka dhulgariirada lagu cabiro uu talaadadii shalay ku dhuftay koonfurta dalka mexico gaar ahaan gobollada kulaala xeebaha bariga basifiga dhulgariirka ayaa xooggiisu ka dhacay magaalada buuraleydahi oksaka oo ah magaalo caan ku ah wax soo saarka miraha kafeega iyo dhismooyinka qadiimiga ee gumaystayaashii spain shaqaalaha gurmadka ayaa awoodi waayey inay magaaladaasi gaaraan kadib markii ay wadooyinka gooyeen dhagxaan buuraha ka soo hoobtay saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qaba in khasaaruhu intaasi ka bato dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimada ahi ee mexico city halkaas oo la sheegay in ugu yaraan laba ruux ay ku dhaawacmeen
warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta shaacisay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu joojiyey tallaabo militari oo u qorshaysnayd inuu ka qaado kuuriyada koonfureed wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa sheegtay in kulan uu shir guddoomiyey kim jong un isla markaana ay ka qayb galeen xubnaha guddiga dhexe ee militariga pyongyang uu kim uga dhawaaqay in uu hakiyey go-aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed toddobadii dhowaa waxaa aada u kacsanayd xiisadda labada wadan kadib markii uu kuuriyada waqooyi ay qarxisay xafiis ku yaalay xadka labada wadan oo ay labada kuuriyood u adeegsan jireen wadahadalka sidoo kalena ay kuuriyada waqooyi ku dhawaaqday inay joojisay wadahadalkii kala dhexeeyay koonfurta kuna hanjabtay tallaabo militari arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii ay xukuumadda pyongyang ee kuuriyada waqooyi ay ka cadhootay fariimo ay xadka dhanka kuuriyada koonfureed kasoo dirayeen dad kasoo jeeda waqooyiga kuuriya oo kasoo goostay dowladda dadkaasi ayaa fariimaha kusoo dirayay buufin ay soo tuurayeen una soo tuurayeen dhanka xadka kuuriyada waqooyi iyagoo ku sugan kuuriyada koonfureed
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a inta badan dadka soomaalida ayaa caan ku ah cunista hilibka iyo sidoo kale isticmaalka cabitaanada kala gedisan ee dalgyada dalka ka soo baxa laga sameeyo dhowaan wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdinaasir cabdiraxmaan xuseen ayaa magaalada galkacyo waxa uu ka hirgeliyey xarun ay dadku ka iibsadaan cabitaanada laga sameeyo noocyada kala gedisan ee khudaarta waddanka ganacsigiisaasi uu ka hirgeliyey magaaladaasi ayaa waxa uu uga waramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ganacsigan waxaa igu dhaliyey baahida loo qabo cabitaankan iyo khudaarteeda faa'iidada ay leedahay waddanka yaga ay ku leedahay iyo sida aan looga faa'iidaysanayn inaan dadka uga faa'iideeyo waayo dadku waxay cunaan hilib khudaartii booskeed hilibka booskiisi baan waxaan u geliyey khudaartii si ay uga faa'iidaystaan khudaarta xaruntan waa markii ugu horreysay oo magaalada gaalkacyo xarun nooceedaaba laga hirgeliyaya waxyaabihii kugu dhaliyey marka ugu horreysa marka aad nala wadaagtay maxay ahayd waxyaabaha igu dhaliyay waxay ahayd magaalada muddo waxaan ku noolaa ilaa inta aan dhashay ah magaalada cabitaankeedii qudaarteedii furuudkeedii sida ay yihiin sida dadku ay ugu baahan yihiin iyo sida ay wadanka magaalada ku ahayd ayaa igu dhaliyey inaan dadka uga faa'iideeyo oo aan tuso qudaartooda cabitaankooda si ay u helaan qiimo jaban
nuucyada khudaarta ee aad iibisid ama aad cabitaanka dadka uga dhigtid maxay kala yihiin noocyada cabitaanka aan dadka u shiido waa baamiyihii waa babaygii waa qarihii waa tufaaxii liinmacaantii kaarootadii qajaarkii liinbalbeelmo cambihii qarihii batiikhii masagadii oo shiidan oo cabitaan ahaan loo cabayo xulbadii ayadana loo cabayo cabitaan ahaan oo weliba si fiican dadku ay uga faa'iidaysteen xulbadda iyo masagadana aad ay dadku u isticmaalayaan xaggee kaaga yimaada kaaga timaadaa khudaartan khudaartu magaalada gaalkacyo awal beeraley ma ahayn khudaarta qaybinaha hadda magaalada gaalkacyo dadki maadaama ay fahmeen khudaartii waxay samaysteen beero beeraha magaalada ku yaallaan ka soo goostaa qayb qaybna waxay iga timaadaa beledweyne
haddii dadku ay arkeen cabitaanada noocaan ah maxay kugula taliyeen ama ay tala ahaan kuu soo jeediyeen dadkii waxay igula taliyeen inaan cabitaankan iyo hawshaan aan si fiican usii wado shaqadanna aan horey usii wado qayb badan baa waxay igula talisay magaalada qaybaheeda kala duwan in aan qaybo cusub ka hirgeliyo maadaama ay dadkii bulshadii ay u tahay faa'iido weyn oo ay yeelatay magaalada gaalkacyo aniguna hadda waxaan ku qorsha jiraa afar xarumood oo kale inaan magaalada ka furo qorshaheedina waan wadaa dadka dhallinyarada kalena waxaan kula talinayaa in ay shaqa abuur samaystaan oo ayagu intay derbiyada fadhin lahaayeen in ay shaqa abuur samaystaan ay dhihi lahaayeen shaqaan sugaynaa
adiga nin dhallinyara tahay xaruntan magaalada gaalkacyo aad ka hirgelisay khudaar cabitaana lagu shiido adiga dareenkaaga sidee ah aniga dareenkayga aad baan ugu faraxsanaya waayo dadkaygiiba oo caafimaad khudaarta soo fahmay oo cabitaankii raadinaya oo caafimaadkooda ka shaqaynaya oo markay ku yimaadaan shaygan muxuu yahay waxaad leedahay shaygan waa saan wuxuu ku fiican yahay indhihiibu u fiican yahay kaarootadii baamihii wuxuu u fiican yahay baad leedahay dhareerkii markaad tiraadid wuxuu ku leeyahay waxaan u baahannahay kaarootadii si ay indhahayga caafimaad u helaan qaybaha kale aad ayay u danaynayaan markii hadda laga soo tago xulbadda markii loo yimaado dadkii badankooda dhabar xanuunka qabay xulbaddii aad u isticmaalaya anigoo xulbaddii u diyaariyey qaab aan qaabka hore loo diyaarin jiray aan ahayn oo dhadhankeedii iyo awal dadku waxay dhihi jireen waa naga uraysaa dhadhankeeduna waa xun yahay dhadhank ya adoorar gaadaray leedahay oo aan ku sameeyey masagadii hadda badanaa dadku waxay sameyn jireen dhallinyaradu banooni bay ciyaartaa way jabaan kuwa lowyaha wax ka gaaraan kuwa lowyaha wax ka gaari jireen baamiyihii bay isticmaalaan kuwa masagada jiimka qaada kuwii gacanuhu jabnaayeen ama laguhu jabnaayeen waxay isticmaaleen masagadii oo awal inay cunaan ay ka wahsanayeen oo ay dhibaato ku aydeen masagada intay cunayaan intay dul fadhiyaan iyadoo cabitaan oo diyaarsan bay helaan aad bayna u isticmaalaan maxaa caqabadaha oo kala kulantay marka aad furaysay waxyaabaha caqabada aan kala kulmay waxaa ka mid ah dadka qayb ka mid a ku imaanaysa waxay ku leeyihiin meeshaan hadda aniga shaqo waxaan ka shaqayn jiray markii hore waxaan ii ahaa shaqo arrimaha siyaasadda iyo waxaasaan ku dhex jiray mid baa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay cabitaan maxaa ku dooratay cabitaan laa noqotay saan kuma qabin nin baa hadda kaba soo qaad xale ii yimid wuxuu yidhi niyahow heer saraan kaa filayey waxaan islahaa waxaa noqonaysaa agaasime adiga cabitaan laa dib ugu soo laabatay waxaan maxay tahay maxaa kugu dhacay aniga waxaan ii intaan siyaasad iyo hawshaa geli lahaa anoo intaan shaqeeyey dadku uga faa'iideeyey siyaasaddii kabacdi gala ayaa la ii qaataa wax soo saarkeeda ma yahay mid noloshaada kaafin kara noloshayda nolosha qoyskayga nolosha waalidkay iyo weliba oo wax iiga harayaan ayay ii samaynaysaa meeshaan dhallinyaro badanaa magaalada gaalkacyo joogta qaarkood shaqa la-aan ah hamigoodana uusan ku jireen inay shaqeeyaan ama shaqa abuur samaystaan kuwa maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa inay shaqa abuur samaystaan shaqadu ma ahan inay kombyuutar isticmaalaan inay qol mukeyf la galaan shaqadu waxay ku xiran tahay kow faa'iidada ay hadda raadinayaan oo ah inay mukeyf galaan waxa ka qaalisan farsamada gacanta iyo in ay dhowladooda tuujiyaan maskaxdooda tuujiyaan iyagoo heli kara shaqa abuur iyo waalid garab taagan oo inay shaqo u abuuraan awoodi kara jeebkooda xagga jeebka laakiin ayagoo aysan u soo jeedin oo ay rabaan shaqo xafiis mukeyf leh inay isticmaalaan kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir cabdiraxmaan xuseen oo magaalada gaalkacyo ugu waramayey waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhinacii heesaha aynu jaleecno ku soo dhowaada heestan
danyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa tuugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin
liibaan siciid maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo sannadihii dhowaa ka soo laabtay qurbaha gaar ahaan waqooyiga ameerika waxa uu magaalada boosaaso ka sameeyey xarun lagu iibiyo dharka loo yaqaano huudheeda ama eestarada dhallinyarada ayaa aada uga labiishata waxaana arrintaas uga warramay wariyaha v oda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxaanan ahay een, nin ka yimid magaalada eh, gobolka ontario magaalada toronto ee waddanka canada waxaan kusoo kordhiyey shaqaan kusoo kordhiyey waxaan sameynay carwo layidhahdo carwo liban huuley waxaan gadnaa dhar taya leh dhar birima oo celisa liibanow ee dharka hudheyd ayaa iibisaa ee, oo celiska ah marka dibadda muddo dheerba ku nooleed ee, nin ee, ganacsi magaalada boosaaso kusoo korriyaa tahay sidee u arkaan dhallinyarada liibanow dibadda ka yimo haddana dhar celisa magaalada boosaas ku iibinaya sanadaadkii hore waa ay la yaabanaayeen waxa ay u qaateen waxa oo maaragtay ka jina oo aan ku cayaarayno laakiin markii arkeen shaqadan inaynu shaqadeennu tahay in maaragtay dadka dhar wanaagsan oo qiimo jaban oo maaragtay tayo wanaagsan inaan u keennay waxay nala qaateen sh- eh, maaragtay fikirkeenii maaragtay howsha ayagaa badanaa ila wada marka waxa weeye dhar taya leh dhar wanaagsan dhar lacag yar maaragtay saboolka iyo kuwa maaragtay lacagta haystaba ay maaragtay ku labistaan marka waa u saman yihiin marka kuwa dowladda u shaqeeya siyaasiyiinta maaragtay een, dadka lacagta leh dhallinyarada dumarka macyaalka intaba waxaa rabta qof walba waxaan haynaa wixii uu asaga maaragtay rabay dharka oo dhan misku qiimaha maya dharkao dhan isku qiimo maaha kuwaa qiimo jaban kuwaa qiimahooda xoogaa iska roon yahay kuwaa mataqaanaa xoogaa qaaliya sida boorsooyinka oo kale laakiin waxa weeyaan qof walba waxaan isku daynaa si wanaagsan inaan ula macaamilno maxaa ku kala duwantihin marka dharka lagu iibiyo suuqa magaalada boosaaso ee carwooyinka caadiga ah iyo adigoo dharka celiska iibinaya magaalada boosaaso walaal waxaan ku kala duwannahay een, dharka oo oo maaragtay oo eestarada oo suuqyada lagu iibiyo waxa weeyaan waxaa loo keenaa een, ganacsi annagana waxaa u keennaa ganacsi ayaga dharka waxay ka keenaan asia annagana waxaan ka keennaa north america marka dharkooda allah ha u barakeeyo annagana dharkeena allah ha u bar- noo barakeeyo insha allah maxaa ku kala duwantihin marka waxaan ku kala duwannahay xagga tayada dharka ee north america yimaada oo celiska waa tayo wanaagsan yihiin xagga qiimahana waa ka jaban yihiin dharka estrada adiga shayga oo dharka aad iibiso qiimahaan maxaa siisaa Ee, shaarka waxaan siinaa shaarka birimada oo fe- dhaqan feereysan afar doolar Ee, surwaalka birimada dhaqan feereysan waxaan siinaa afar doolar Een, hadduu ilaahay ku roon yahay een, dharka inta kalena waa kasii jaban yihiinba taadan ee, dalka imaan oo aad ee, xirfadan ka herigelin shaqa abuurka ah waddanka kanada markaad joogtay liibaan horey maxaa u qaban jirdhay Ah, waxaan ahaa dareebal oo samay track baan waday Een, shaqadaasaan ka shaqaysan jirnay waxaana transporting waxaana qaadi jirnay waxa waye dharka celiska Ah, marka wixii aan xagga aan ku bartay baa halkaan la yimid marka waxaan maaragtay walaalahay ku boorinayaa nin walba wuxuu yaqaan inuu dalkiisa ku soo kordhiyo adiga lagama rabo waxaadan aqoon inaad la timaadid waxaad taqaanid farsamadeeda taqaanid inaad walaalaha ku soo kordhisid shaqadan imise dhallinyara kaada la shaqaysa oo halla abuurkan ganacsi aad shaqa abuur ugu samaysa Ah, waxaa ila shaqaysaa si joogtaa een, maaragtay een, een, saddex qofood oo full time ah maaragtay waxaa kaloo ila shaqeeyaa dhallinyaro oo maaragtay iska bartime bartime ah oo gelingelin yimaada marka waxa weeyaan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sidaan kasii ballaarino oo ay gaadho magaalooyin badan dadka sidee u arkaan marka shaqadan liibaan oo dibadda ka yimi haddana laga filaya in shaqo noocan ka weyn inuu qabto oo howdheedii magaalada iibinaya qiimo yarna siinaya wallahi qol- qole qof walba siba wax u arkaa laakiin een, maaragtay een, annaga shaqadan waa ku qanacsannahay dadkeenna walaalaheen maaragtay inaan wax lacag yar dhar fiican ugu keenno maaragtay waddankana xaaladiisa koleba qof walba waa ogyahay in maaragtay xagga dhaqaalaha iska liito marka waxaan maaragtay igu kalifay dharkaas inaan ka shaqeeyo waxa weeye shaqadii oo aan garanayay oo xirfadeeda leeyahay iyo baahida waddanka ka jirta iyo maaragtay shaqo wanaagsan oo maaragtay dad badan u shaqo abuur u samayn karta inay dadka danta yarna waxa weeyaan walaalaheen maaragtay lacag yar bay ku maaragtay ku gataan wax walba ay maaragtay markaa rabaan markaad shaqada bilaabaysay magaalada imaanaysay shaqooyinku waa iska caqabada badan yihiin mararka hore marka maxaa caqabada ah intaad shaqadan bilaabaysay liibanow oo aad la kulanto aan noo sheegi kadhaa ha caqabadaha ugu horeeya oo maaragtay ugu weyn waxa weeyaan een, dadkii oo maaragtay u maleeya dharka maaragtay celiskaa in dad dhintay laga soo qaado marka muddana u qaadatay horta inaan fahamsiino war dadka dharkan dad dhintay maaha waa dad xayiya oo nool oo wanaagsan oo maaragtay dharkooduna dhar fiican yahay marka horta hore waxaa la yidhahdaa mith society mith midka waxaa la yidhahdaa wax iska mala'awaale shacabka iska dhaadhiciyeen marka xataa dowladda qaarkood waa fikirkaas oo maaragtay in dharkan dad dhinta laga soo aruuriyo iska qabaan hadde maalin dhexdaas waa nin maaragtay oo siyaasi ah oo maaragtay oo puntland u shaqeeya baa wuxuu yidhi dharkaas waxaa laga keenay koronay wataan cuduray wataan dadka maaragtay iyaysan xiran laakiin waxaan kuu sheegayaa dhar maaragtay wax bakteriya ama mataqaanaa kuma hakan karo haddee ku hakatana labaatan iyo afar sax ka badan kuma hakan karo marka waxa weye horta caqabada waa iska jirjiraan ilaa hadda waa iska jirjiraan laakiin dadku way fahmeen dharkan dhar fiican inay yihiin dhar maaragtay wanaagsan inay yihiin dhar dhintay dad dhintay dharkooda inaysan ahayn kaasi waxa uu ahaa liibaan saciid maxamuud oo boosaaso ugu warramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda tottenhamna ay labi eber oga badisay kooxda westham united oo garoonkeeda kusoo booqatay kooxda tottenham oo garoonkeeda joogta ayaa ciyaar ilqabad leh soo bandhigtay iyadoo weeraryahankooda harry kanna uu dhaliyo goolkiisii ugu horreysay lix bilood kadib xilligaas oo uu dhaawac kaga baxay garoomada harri kane ayaa sidoo kale kooxdiisa u saftay kulankii laba boqolaad isagoo u dhaliyey goolkii boqol toddobiyo soddonaad ee horyaalka premier leaga ah isagoo sheegay inuu doonayo inuu noqdo qofka saddexaad ee laba boqol oo gool ka dhaliya horyaalka premier leaga alan shirer oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha blackborn iyo newcastle united ee kubadda cagta iyo wayne roney oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha everton iyo manchester united keliya ayaa premier leaga ka dhaliyey wax ka badan laba boqol oo gool harri ken ayaa waddo dheer ay ka xigtaa inuu soo gaaro laba boqol oo gool tababaraha kooxda tottenham hose morinoho ayaa ammaan dheer usoo jeediyey xidiga weerarka uga ciyaara kooxdiisa isagoo sheegay inuu shaqo adag soo qabtay si uu garoommada ugu soo laabto kooxda leicester city oo garoonkeeda joogtana waxa ay barbaro eberi ebera la gashay kooxda kale ee braton half albion ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda manchester united ay soo dhoweyneyso kooxda shivil united newcastle unitedna waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda aston villa halka norwich ay martigelin doonto kooxda everton kooxda wolfisna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda barnemouth kulanka ugu dambeeya ee caawa dhacaya ayaa dhex maraya kooxaha liverpool iyo crystal palace liverpool ayaa u baahan inay badiyaan labada ciyaarood ee ugu soo horeysa si ay xilli horeba ugu dabaaldegaan soddon sannadood kadib horyaalkoodii ugu horreeyey ee premier leaga dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda atletico madrid ay gool iyo waxba kaga badisay kooxda levante oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda vilodalidna waxa ay barbaro hal iyo hal ah isla dhaaf waayeen kooxda khetaaf halka kooxda barcelona ay gool iyo waxba uga badisay kooxda atletico bilbao kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa guushii xalay ay ka gaartay kooxda atletico bilbao waxay u suuragelisay inay dib ugu soo laabtaan hogaanka horyaalka laliga iyagoo saddex dhibcood ka saramaray kooxda real madrid oo caawa ciyaari doonta kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda deportiva alves ee kubadda cagta ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda osasuna saltafigana waxa ay booqan doontaa kooxda real sociedad halka kooxda real madrid oo hogaanka lagala wareegana ay xili dambe la ciyaari doonto kooxda real mayorka kooxda real madrid ayaa haddii ay ka badiso kooxda mayorka ee kubadda cagta waxa ay dib ugu soo laaban doontaa hogaanka horyaalka laliga dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka talyaaniga ee seyre ega ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda naaboli ee kubadda cagta ay labi eber oga badisay kooxda verona kalyari waxa ay hal iyo eber oga badisay kooxda isbaal barmana waxa ay afar iyo hal oga badisay kooxda janowa halka kooxda torino ay hal iyo eber oga badisay kooxda udonesa kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasina caawa ayaa la ciyaari doonaa kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa la ballansan kooxda sisola atlanta waxa ay la ciyaari doontaa kooxda lazio halka roma ay soo dhoweyn doonto kooxda samdoria wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskan ay ku luqeynayaan fanaaniinta dhallinyarada ah ee jamiil weheliye iyo hani u k labadeena jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii labadeena jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii
lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa
lafta dhabarkoo lafta dhabarka
bal qiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga ku lifaaqan laabtayda
lubigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanadno
halladnaado ladnaado halladnaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halladnaado ladnaado halladnaado jacaylkuye halanaado lanaado halladnaado jacaylkuye
lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi maayo xubbigeen laasimo wadnahayga kulli faaqan laabtayda
labigii buuramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanaadno
halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halladnaado ladnaado halladnaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halanaado lanaado halladnaado jacaylkuye
heesaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii duurnimo ee dhallinyarada maanta waa anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan oo idin leh tan iyo kunti dambe nabadgelyo
sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo
laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa
lafta dhabarkow lafta dhabarka
bal qiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga ku lifaaqan laabtayda
aasaso dhexdeed